sannadihii u dambeeyey waxaa magaalada muqdisho ku laabanayay dhalinyaro badan oo horay dalka uga tahriibay shaqo la-aan darteed balse markii ay xabsiyo sannado kusoo qaateen dalal shay kadib go'aansaday inay nolol ka samaystaan dalka haddana shaqooyin wanaagsan ka abuurtay magaalada muqdisho wariyaha v o eda cabdicasiis axmed barrow ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada muqdisho beed moxamed waxa uu soomaaliya uga tahriibay shaqola-aan soo wajahday isagoo u socdaalay dalal ku yaala qaaradda aasiya si uu nolol uga sameeyo kadibna uu uga gudbo qaaradda yurub laakiin nasiib darro waxaa lagu xiray dalka iiraan uu sanad iyo dhowr bilood oo xabsi kusoo qaatay kadib markii uu ka gudbay xuduudda gobolka kurdistaan ee ciraaq uu la wadaaga iiraan ciidamada ayaa gacanta ku dhiga xilli uu doonayo inuu ka tallaabo xuduudda dalkaasi uu la leeyahay turkiga deeq markii uu soomaaliya ka baxaya waxa uu aaminsanaa inuu si fudud shaqo ku heli doono laakiin wax kasta waxay isbedeleen markii uu xaqiiqada wajahay
nolosha magaalada siira keeni weydey waa ka tegey safar waxaan ka gala oo hawada ah waxaan maray magaalada dubayan transit ku ahaa kadibna ciraaqan tegey ciraaqan waxaan joogay muddo laba bilooda oo weliba ah magaalada kurdistan ee erbil labadaas bilood aan erbil joogay wallaahi waa dadka aad bay horto wax dhibaata iyo wax problema kuma qabin keliya laakiin magaalada qaabkii marka hore aan ku tegay ee la ii sheegay muqalaska i kaxeeyey igu dhahay magaalada magala laga shaqaysan karo oo shaqa leh waayo markaan tegay sababtoo wax markaa adiga aadan joogin ayaad mugta wax kalead ka aaminaysa oo sababto wixii laguu sheegay runa ku noqonaya laakiin markaad tagto way kaaga duwan tahay wixii lagaaga soo sheegaya sababtoo adigaaba goobjoog ah wixii arkaya kadib waxaa arkay magaaladii si lagu soo sheegay inaysan ahayn magaalada shaqale inaysan ahayn anigana waxaan rabay markaan sababto aan sababta magaaladeedi ugu soo safro waxay ahayd inaan noloshii wax ka bedelo shaqana aan helo marka saas darteed magaaladii markaan arkay inaysan shaqo lahayn halkiiba haddana safarkayga kasii bilaabay safar weliba dhulka ah awlor waxaan ku imi waxaa safar cirka ahayd marka dambe safar dhulkaan bilaabay safarka dhulkaan bilaabay waxaan kaga baxay ciraaq waxaan maray magaala la yirahda sulaymaniya waa iyada kurdida iyadana degan tahay halkaasaan waxaan ka gala oo weliba xuduudna la leedahay waddanka xuduudka kala leedahay dalka iiraan xabsiyo kala duwan oo ku yaala dalka iiraan ayaa loo kala bedelay waxaana uu la kulmay dhibaato dhinaca nolosha ah taasi oo dareensiisa inay soomaaliya uga bannaan tahay fursado shaqo oo ka dhib yar kuwa hanka uu ku hayay ee qurbaha ka jira soomaali waxaan wada soconay hal wiil oo soomaaliya aan wada soconay aan iska raacnay wiilkaana ciraaqa iska raacnay oo meesha isku arnay isagana maxaa meeshuu joogay safarkeena wiilkaas igu helinaya soomaaliga ah waan baxnay marka xuduudka anagoo habeen saddexda habeennimo ee tahay ama sagaalsa habeennimo ayaa waxaan lagu soo qabtay xuduudka turkiga uu la leeyahay iiraan askarta turkiga ayaana soo celisay kuwa iiraanintaana qabtay oo saasaa markana lagu xiray deeq oo keliya ma aha dadka qurbaha dhibaatooyinka kula soo kulmay ee go'aansaday inay soomaaliya ku soo laabtaan shaqo iyo nololna ay ka samaystaan sakariya cabdiraxmaan forotol waxa uu dhowr jeer ka tahriibay soomaaliya isagoo fursado shaqo u raadsaday dalal ku yaalla afrika iyo aasiya hase ahaatee waxaa markii dambe lagu xiray muddo laba sano ah dalka boqortooyada sacuudiga taasi oo ku qasabtay markii uu xabsiga ka soo baxay in qorshe nololeed uu ka samaysta magaalada muqdisho kusoo lugo-ay lacag badan baa iga khasaartay bacadlo yaraan iska furtay bacadle ay kala kici waayey isla markaas laba goy labadii inayd ma aqaane waa baxay sacuudigaan aaday sacuudiga markaan aaday xoogaa darawalnimada oo ibilbilowneed meeshiia niman soomaalidu waa isku taakulaysaa qurbaha mugdi waxaa weeye marka guriga keradiisa iyo fatiikadaasi waxaasoo dhan iyo waa xilli waxaan ku aaday ay fiicnayd inkastoo marka dambe uu burburay qoys gurigaad iska degaysaa adiga dhallinyara lagu dhex siixinayaa qaraabada ah aadaa wasalaan weligaa filinka ma daawan maantaa kuugu horrayso marka halkaas maalintaad shaqaysaa adigana aad qaaraan kaaga dhinaca ka diibanaysaa sacuudiga qaabkaasaan ku tegey oo macnaha markaan tegey ka dhacay oo sacuudiga waxaan ku galay fiisa cimro ah cimradiiaan soo gutay cimradii markay waxay isku dhammaadeen yay markaasaan soo saartay sharcigan bugtaa suuqa madow ah adigu waa nala qabtay anagoo markaas ilaahay markays dhowr rid soo riday oo soo laabtay meel buufiyo ah oo sandawiishkii waxaa laga cuno yaa ninkii ii dhiibay gaalkacyaa la yidhaahdaa ee inagoo xoogaa xisaab iyo xisaas dhab waanaba naloo yimidba sakariya waxa uu hadda ku shaqaystaa bajaaj isagoo u arkay in soomaaliya ay ka nolol iyo xorriyad badan tahay dalal dhowra oo horay uga soo shaqeeyey oo qaarkood lagu xiray
ilaahay markaa waa daalabe waa daala waa labaatan sanaa sii soco soo soco ku jiraa waa daala markaa wallahi waa daala waa waa wadanka quruxda ilaah qof walbeeta sagaad arkaya mugtahay bicdan waxaan lacagna waa ilaahay la qoba hada wasalaan friigaas iyo nacada iyo wallaahi aad xorriyadda yarto aad haysato ayaa wax walbeeta kaaga fiican qurbo
soomaaliya waxaa hoos u dhacay daayartii dalka ka tahriibi jiray iyadoo dhallinyarada ay shaqooyin ka samaysanayaan gudaha waddanka halka kuwo kalena ay ku biirayaan jaamacadaha dalka dadka qaar ayaa ku tilmaamaya arrintaas inay sabab u tahay isbeddelka dhinaca nolosha iyo ammaanka ah ee soomaaliya ka soo bidhaamay sannadihii ugu dambeeyey cabdicasiis barrow v o a muqdisho